asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada oo xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya anigoo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee haddii rabbi idmahayo aynu dhinacyo badan ka dhuganno dhinacyada farada badan oo maaragtay dee kolba sidii loo fahmayo un loo fahmi karo waagii hore waxyaala badanoo jiri jiray ayaan maanta jirin inta badan maanta ma jirto dumaal waxa la dhaho dumaal oo aad iyo aad ayay u yaraato ceeb baa laga dhigay sidoo kaleento waxaa ceeb laga dhigay xiskiisan oo gabdhihii marka gabadh walaasheedu ay baxdo ninka gabadha kale lisiin jiray xiskiisanka loo yaqaanay ayaa iyana meesha ka baxday oo waxyaalaha ceebta laga dhigay bay ku darmadeen mar haddii marka xiskiisankii ceeb laga dhigay carruurtaas dayac u dah sidoo kaleento haddii dumaashii ceeb laga dhigay carruurtan kalentana dayac u dah sababtoo ah waa carruur ama hooyadood dhimatay ama aabbahood dhintayo dee qoyskaasu waa burburay saasuu ku kala tegey ama maaragtay in ilaahay u gargaara mooyaane oo ilaahay un qoys fiican oo maaragtay barakaysan oo diinta ku ababay oo dhaqan leh oo habboon oo saas ay ka dhashaan mooyaane sida kaleenta waxay noqonayaan qolo maaragtay ay dhanqaryo weyn gaadhay sababtoo ah marka laga hadlahayo xiskiisan xiskiisanku wuxuu ahaa ilmihii hore ee gabadhii geeriyoota ee dhashay gabadh habaryartoodu inay isku hayso iyo kuwa dambe iyada ilaahay ka keeno inay isku hayso oo ay hooyo u noqoto qoyskaasu uusan kala dagaagin carruurtana ayna ka eed sheegan sida islaan kale oo hadda meelaha laga soo guursado alloobaad oo kale ay uga eed sheegan lahaayeen ama ay maaragtay u dhihi lahaayeen waa aayo dhib badan oo kale inayna u dhihin waa aayo dhib badan ee ay hooyo ka dhigtaanoo dee booskii hooyadood ay u gasho waabay ku jirtaa waa habarirtooda sidoo kaleento dumaashuna waxay ahayd in ilmihii ninkii meesha ka baxay carruurtiisii in laysku hayo waxaasoo dhan oo waxyaalaha hadda aynu ka gudubnay ee maaragtay aynu ka boodnay kolley meel la aaday allaa oga marka mahmaahadan waxay ina leedahay arrinta iyada ah ayay ka hadlaysaa waa laba mahmaahood oo isdul saaranoo mid walba ay ujeedadeeda gaarka ah dhaanka u rartay tan waxay leedahay markaa waxaa la yidhi dumaal nin ka xishooday dad kama dhalo dumaal nin ka xishooday dad kama dhalo diraac nin joogana doogaad buu jeclaystaa u fiirsaya waxaa la yidhi dumaal nin ka xishooday dad kama dhalo diraac nin joogaana doogaad buu jeclaystaa halkaa waynu isla fahanaan u malaynhayaa dumaal nin ka xishooday oo de gabadha inaad dumaasho haddaad ka xishooto dadama gabadhi walaalkii qabi jiraan dumaali karaa dee dad kama dhalaysid oo dad inaad ka dhasho ha ka yaabin waabad ka xishoonaysaaba ama maaragtay haddii xitaa lagugu taqaantaqiyo nin xishoonhayaa toho gadaal baad u taagan tahay dumaal nin ka xishooday dad kama dhalo baa lagu yidhi waa midda labaadeh diraac nin joogana doogaad buu jeclaystaa haddaad diraac joogto oo maalin walba aad yeelkii iyo wadaantii isku duubayso oo aad dhaankii waddo oo adhigii aroorinayso doonkii guriga kuu joogo oo geeli maaragtay ceelalyada ah ee xagga ka imaanhayo rafaadka farada badan aad ku jirtana ilaahu roob khayr qabana siiyo ilaahu doogaadna gaadhsiiyo ilaahu doog noo bixiyo ilaahu roobna sii baad dhihi sababtoo ah haydaar baad ku jirtaa iyo hanfi iyo kulayl iyo maalin walba ceel inaad istaagnaata iyo xoolo shubis iyo dee adna in roob kuu do-o ayaad jeclaanaysaa nin dumaal ka xishoodayna dadba kama dhalaa la yidhi waa labadaa qaab oo isa saaran waxaa la yidhi dumaal nin ka xishooday dad kama dhalo diraac nin joogana doogaad buu jeclaystaa mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadayno xubinteennan murtida maanta idamka iibi waxaa la yidhi dumar iyo ciyaalba lama ciyaar baro